gudoomiye ku-xigeenka gobolka saraar maxamuud warsame iyo duqa magaalada ciidama maxamed haybe maxamuud ayaa xariga ka jaray masjid cusub oo laga hirgeliyey magaalada ciidama masjidkan ayaa dhismihiisa waxaa ku tabarucay walaal soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa iyadoo dhulka laga dhisayna ay bixiyeen caruurta reer saleebaan aadan oo aabahooda geeriyooday u sadaqeeyey sheekh salaad rooble cabdi oo ka mid ah maamulka masjidka ayaa ka warbixiyey dhismaha masjidka marka labaad horta masaajidkan waxa weeyaan dhulkiisa waxa baxsaday saa loo sheegay salebaan aadan ilaahi subxaana wa tacaala ha u naxariisto oo bashiir iyo nicmi ay nagala joogaan maanta oo labaduba waxa weeyaan shaqo aad iyo aad u adag ay ka qabteen waxaa kale oo reerkao dhan baynu ilaahi subxana wa tacaala u baryaynaa inuu ilaahay barakeeyo markay jagada bixiyeen odaygaa sii bixiyey kula dardaarmay inuu markaa dhulkaa waqaf u bixin doono iyana way ajiibeen sidii bay u bixiyeen weliba intaa kagamay hadhine hargeysa uga yimaadeen qaarkood oo ninka loo yaqaano cabdiqani waxa weeyaan dowladda hoose ilaahay ha barakeeyey dowladda hoosena iyo maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo shaqaalahabe si hagar la-aana bay noogala shaqeyn iyaguna markii dhulka waxaweywaxaweye la seesayey waynala joogeen marka isaguna halkaasuu uga soo safro u yimi nimcana halkanay ka hogaaminaysay weliba qarashna way ku darsadeen masaajidka oo waxawey waxbay ku bixiyeen ilaahay subxana wa tacala waxaynu u weydiinaynaa salebaan aadan iyo reerka reer salebaan aadan ba ilaahay subxana watacaala uu barakeeyo salebaanana janatulfirdows ilahay subxana watacaala uu geeyo maxamuud warsame gudoomiye ku-xigeenka gobolka saraar iyo duqa magaalada ciidnaba maxamed haybe maxamuud ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masjidka waa maalin fadli badan waxaan u ducaynaynaa hadda meesha hadal ma hadhin kii soo baxsaday ee lacagta soo bixiyey iyo kii dhulka bixiyey labadaba ilaahay waxaanu uga baryaynaa mid walba xasanaadka miisaanka inuu wuxuu doonaya u saaro xasanaadka u saaro shiikhan ku soo tabarucay ee soo bixiyey inuu waqafka ula baxo masjidkan shiikh dawsari asagana waxaan ilahay uga baryan miisaanka xasanaadka ilahay u saaro sidoo kale waxaan u ducaynaynaa saaxiibkay saleebaan aadan cali oo runtii maanta inaga hooseeya in ilaahay isna jannooyinkiisa ku casuumo waynu u ducaynaynaa masjidkan laga dhisay magaalada ciidnaba ayaa door muhiim ah ka qaadan doona horumarinta diinta islaamka